dhaqaalayahan baa tahay haddii sharax fiican aad naga siisid iyo saadaal haddii laguba guulaysto oo dabcan sidaad ku hamiyeysid ama dowladdaadu ay ku hamiyeysay ku saabsan hirgelinta kaabayaal dhaqaalo puntland ay leedahay maxaad is leedahay way iska bedelayaan dhinaca dhaqaalaha puntland iyo adeer waxa isbedelaya dhaqaalaha dalka dha isbedelaya shaqa abuuris baa imaanaysa dadku shaqay helayaan dadku aqooni iska isbehelayaan maanta dhawey alan lee germanka c c e c su ila socday wuxuu ka hadlayay waxay ahayd uu gaaxya ka sheegayay mashruucu keliya maaha in diyaarado garoon diyaarad la abuurayo dad baa shaqo ka baranaya xataa oo qaabka hadda maanta waxa weeye shaqaalo badan oo soomaaliyeed ama reer puntland ah ama hadda garxyo jooga ayaa waxay baran doonaan yani farsamo cusub baran doona oo aeroboorkaasi uu keenayo kuwa jidadka aan dhisayno aan hadda ayl iyo garow ka dhisayno farsamo cusub baa ka baran skills bay dadku geen garaynayaa aqoon baa imaanaysa shaqa abuus baa imaanaysa imise qof baa shaqa ka helaysa aeroboorka gaarkaxeed markuu dhismo ama intuu socdo imise qof baa shaqa ka helaysa wadada ayl iyo garowe imise qof baa shaqa ka helaysa dekada boosaaseed ballaarinteeda imise qof baa shaqa ka helaysa jidadka dhismahooda adeer waxaasoo dhan waa shaqo shaqa abuus baa imaanaysa dadkeenu marka inay tahriib iyo dhalinyaradeenu iyo iyo inay saxaaraha ku dhintaan dee un waa waa laga raysanaya haddaan hadda anugu qiyaasto cabdiwey ahaan dadka maanta shaqada raadinaya oo shaqadoonka oo dhalinyarada ahy oo puntland joogahay soddon kun ilaa afartan kun oo qof kama badna waxaa ku filan wax yaroo dhaqaalaha dhaqaalaysha dhaqaalaha kor u qaadnaan noogu filan inaanu samayno shaqa abuuris ku samayno dhalinyaradaasi horumar baa imaanaya wax soo saarkiibaa badanaya maalgashigiibaa imaanaya beelaheniibaa la maalgashanaya kalluunkii baa la maalgelinaya saliidii iyo macdintii baa la maalgelinaya waxaa abuurmaya horumar dhaqaalaha imaanaya dabcanna dadka nolosha dadka wax iska bedelayan kabacdina
wixii dabcan hadda hirgalay oo ku saabsanaa kaabayaasha dhaqaalahoo garoomada ay ka mid yihiin iyo jidadkuba marka laga tago waxaa jira mashaariic socoto hadda dekadiio la ballaarinayo jidad garoonkii gaalkacyo sidaa tilmaantay isku tashi ku dhismayo oo la rabo bulshada reer puntland inay bixiyaan dhaqaalaheeda iyo dowladduba wax walwal oo aad qabtaan inay miro dhal noqon waayaan hirgalkoodu ma jiraa
ilaahay naguma keeno laakiin aniga rajadaydu boqol kiiba sagaashan iyo sagaal way fiican tahay waana rajeynaynaa inay saytaa u hirgalaan sababtoo ah wax dan ah iyo wax shuruuda aanu anagu cid ku xilaynaa ma jiro madaxweyne cabdiweli wax shuruuda oo dekedaa in la dhiso wax danoo shaksi ah oo anagu aan ka leeyahan wallaysan u jirin waxaan rabaa dekeda dhisanto waxaan rabaa erbadu dhismo waxaan rabaa in dadkeen dadkeen dadkeyga horumar gaaraan aniguna aan taarikh ka tago dadkeenuna ay wanaag iyo horumar ay gaaraan waa lay doortay dadka puntland baa ay doortay waxayna ii doorteen inaan hogaamiyo shan sano waxna kusoo kordhiyo waxna ka bedelo noloshooda waxa weeye taa wey aniga missionka anagu aan leeyahay waana la gaaraya insha allahu waana rajeynayaa in aan ku guulaysano barnaamijka isaga dhowaan waxaa jiray heshiis aada ku gasheen dalka iskutaga imaaraadka carabta oo ku saabsanaa ballaarinta dekedda magaalada boosaaso dhismaha iyo ballaarinta dekedaasi boosaaso goormaa loo madlan yahay inay bilaabato si daksaa ayay u bilaabanaysaa heshiiskana waanu samaynay waana saxiixinay waxaan sugaynaa in wasiirkii wasiirada ay soo laabtaan kabacdina dekedii ballaarinteedii ay bilaabato waxaan ogahay in kambanigu shaqo kasta oo dekedaa laga qabanayo ballaarinteeda contractorkii qaadan lahaa already in lala heshiiyo baan ogahay oo la socdaa marka si xawiyah ayay u imaan doontaa hawshaasu kuna bilaaban doonta hadii ilaha yidhahda mudan madaxweyne qorshaha ballaarinta dekeda magaalada boosaaso haddii aad faahfaahin kooban naga sii siisid majiho cusub oo ka mida dekedda ama jiho gaar oo ka mida dekedda ayaa laga sameynayaa ballaarintan iyo dhismaha dekedda mise dhammaan dekedda shaqayse ee boosaaso oo dhan wuu saameynayaa dekeda waxa weeye afar boqol iyo konton mitir oo cusub ayaa lagu darayaa oo aan inta hadda shaqaysa aan ahayn marka dekeda shaqaysaa sideeda u shaqaynaysaa shaqadeedii iyo socodkeedii wax dhiboo gaarayaa ma jiraan waxa weeye new kuway wax la yidhaahdo qeyb cusub oo afar boqol iyo konton ah ayaa lagu darayaa marka la dhamaystiro kaa ayaa dayactir lagu sameynayaa oo tani bilaabato midda cusub ay shaqo bilowdo ayaa dayactir tii hore lagu sameynaya boqol iyo toddobaatankii mitir oo jiray boqol iyo konton kolon lagu dari doonaa marka waxa weeye waa laba face face hore waxa weeye afar boqol iyo konton mitir oo cusub in la dhiso kabacdi marku dhamaystirmo intii hore la dayactiro maadaama de ay duugowday oo muddo ay jirtay qeyb iyadana la dhamaystiro oo ilaa saddex boqol oo mitir la gaarsiiyo madaxweyne waxaa jiray arrin kale oo muhiimad leh oo ku saabsanaa dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo dakhliga soo baxaya oo ahaa customkii puntland iyo etoobiya u dhexayn lahaa customkaas xaggee hawshiisa ku dambeysay ayada hadda shaqadii u dambeysay aan soo qabtay hadda oo aan kala hadlay wasiirka arrimaha dowladda etoobiya oo aan kala hadlay wasaaradihii ay khushaysay waxay ahayd in aanu yeelano customkaasi uu hirgalo muddaas iga daba laabanayay caqabadadeeda baa iska jir jiray laakiin hadda ugu dambeyntii waxaad moodaa inay soo gabagabowday insha allahu waxa uu noqon doontaa haddii tuurdibi uu hirgalo waa drybord cusub oo aan ka dhicinin dekeda boosasooka u noqonaya sababto waxaan rabnaa annaga dekadaas weyn oo aan dabalaarsanaynahay badcada kasoo degi doontaahi inay toos u tagto etoobiya sagaashanka milyan oo etoobiya ku noolna ay suuq inoo noqdaan oan ka faa'idaysano insha allahu iyana aan khayraad kala faa'idaysano waxaan kasoo qaadan karna ka qaadano annana waxaan u gudbin karna aan u gudbino marka waxaan rajaynaynaa godogob iyo tuurdidiba inay noqon doonaan maaragtay meel wanaagsan oo horumarta insha allah madaxweyne arrimahan la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha marka laga tago kuwa hadda aad iiga warrantay oo garoomada iyo dekedaha iyo customkan oo kale dowladdaadu muddo saddex sano ah ayay jirtay iyo weliba bilo mashaariicda kale ee ay soo kordhisay dowladdaadu ay qabatay muddadii ay shaqaynaysay maxaa ka mid oo nooga sheegi kartaa dhanna warta waxa wax kaabayaasha dhaqaala ah dhanna waxa weye horumarinta dowladnimada waxaan kuu sheegayaa maanta markaan imaanayay intaasoo wasaaradoodba hadda qiyaas waxaan kuu sheegayaa waxay ku jireen guryo ijaar ah maantana hal wasaarad oo ah wasaaradda dastuurka ayaa guri ijaara ku jirta iyadana waxa weye wasaaradii haweenka ayaana waxaan u dhisnay dhismo cusub marka guurtana dhismihii ayaan ku wareejin doonaa wasaaradda dastuurka insha allah hadda hadda tagta dabuurta garowe waan artaan umalinaya waxaan dhismo ka socdo aan ka dhisnay wasaaradda arrima gudeen gudaha wasaaradda haweenka wasaaradda maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha hay-adda daryeelka bulshada maxaa la yidhaahdaa xafiiska socdaalka dabada aragta waxaan nahay ada ka dhisnay waxaan rabaa marka dhanna in dowladnimadii la cayiriyo oo hay-ado taya leh oo wanaagsan oo shaqaynaya maanta sida dowladnimada puntland ushaqayso meelaas waan uga shaqaysana ay jirto institutions dhisan dhismahoodii le shaqaalahoodii le gaadiidkoodii le yani dee soomaaliya meelay ka jirtaa waa yartaan umalaynaya ko in isbedel lagu sameeyo shaqaalaha reformk waad waad la socotaan oo hadda reformka kusocdaa shaqaalaheeni yani waa la daafurayo waan aragtay baan umalinaya si u socoto diiwaangelintoodii nidaamintoodii qaabkii yani mataqaana ay ukala sarreyn lahaayeen dowladnimada in shaqaalo wanaagsan oo kooban oo tayar aan helno in isbedel lagu sameeyo cadaaladda in isbedel lagu sameeyo amniga in yani serviceskii dowladnimada oo dee waxbarashadii iyo caafimaadka wax laga bedelo mashaariicda hadda caafimaadka waa socota waa la socotaan oo meel walba ka socda biy biyihii oo waa la socotaan oo ilaa moordan in ka badan toddobaatan ceel ayaa saddex sano aan joognay anagoo aan dowladanu ay qodday oo ay hirgelisay sababta waxa weeye saan idiin sheegay waxa ugu weyn oo dadka bani aadamka ay u baahan yihin somalia puntlandna maanta ugu baahi badan tahay waa jid iyo biyo wey
madaxweyne waxaasoo dhan daadir waxa weeye anu ma koobi karo dee ma oran karo dabcan iyo laba iyo saddex inda wax badan ba oo aan ahayn kaabayaal dhaqaalaha ka shaqeyna
arrinka biyaha ceelasha oo baahida badan oo dadku u qabaan oo haddana aynu ognahay xaaladihii laga soo baxay iyo abaartii dhacday biyo la-aanta ka dhalatay intay la ekayd dib baan ugu laabanayaayo waxaan rabaa inaan su-aalayo wax kaa weydiiyo balse waxaan rabaa arrinka dowladnimada iyo haykalka dowladnimada oo aad ka sharqamisay meelaha inta badan farta lagu godo waxaa ka mid a arrinka maaliyadda puntland iyo systemka ama nidaamka uu u shaqeeyo maxaad ka badasheen oo kusoo kordhiseen oo la taaban karaa oo la odhan karaa nidaamka maaliyadeed ee puntland waa sidan maanta wax badan baa ka bedela waxaa hirgalay barnaamijkii b f m-ka public finance management waad og tahay oo maanta inkastoo de kharashkeena dakligeena usan islahayn oo mararka qaarkood ay dhib nagu timaado haddana waad og tahay oo maanta madax amase ay wixii loogu talagalay ay waxaan ahayn aan laga bixin karinin system ayaana sugan oo og tahay oo oo oo oo oo dhamaystiran oo yani cidna isku khaldami karinin cidna wax khaldan aysan qaadan karinin wax khaldanna aysan gelin karinin waxa weeye waxaanu samaynay qaab sidoo kale automatic ah oo lagu soo aruuriya revenue waad aragtay oo revenue mobilizationka waxaa ka socda wasaaradda maaliyadda isbedel iyo reform weliga aan ka dhicin baa ka socda oo ah in la beekhaamiyo kharashka in lagu socdo miisaaniyadda in dakliga la st laftigiisa yani la sameeyo oo si automatica oo maanta qofka wasiirka ahi dakliga kasoo galay garowe iyo nugaal iyo ka dakliga kasoo galaya maanta gaalkacayo kasoo xarunaya laascaano iyo iyo yani maxaa layihahda tugal kasoo galayahay uu si toosa uga arki karo computerkiisa waxa weye waa nidaam cusub oo aanu keennay oo wasaaradda maaliyadda lagu tayeynayo laguna controlayo musuqmaasuqa iyo iyo kharashaadkii maleecda ugu bixi jiray waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweyne adigoo mahadsan sidaan xusay baahiyaha ugu badan oo dadka reer puntland qabaan dhinaca biyaha ka mid ah waanad ogeyd in abaar xoogan hadda laga soo doogayo oo dabcan roobabkii ay da-een puntland dhul badan ama ballaaran bay ku fadhidaa oo miyi iyo magaalooyin iyo dhul tuulooyin oo durugsanba leh marka laga tago jidkan laamiga ah dhulka tuulooyinka ah oo baahida ugu badan ee biyuhu ka jirto dawladdaadu waxay ka qabatay ma jiraan ama ceel la kergelisa waxa wey horta dhulka aan hal goob gobol aana ceel ka qodin ceelala ka qodin waxaa oran kala owso degma aana ceel ka qodin waa yartahay maanta puntland meel kastaan geynay dhulka la geyna dabcan waxa weeye dhulka ugu fogfogaa ugu oonka badnaa wey sababta waxa weeye annaga doorashada aan dooranayno meesha ceelka laga qodayo waxaan weydiinaa wakaalada biyaha ee puntland ee basway ayadaan ka wareysan kartaa waxaan ku qadaynaa sida ugu ugu muhiimsan oo ah sida lagu kala baahi badan yahay biyaha dhul waxaa arkaysaa boqol kilomitr ceelka laba ceel ay isu jiraan dacalina maa laba boqol kilomitr ceel ceel isu jiro dadku yani yani caqliyada sayinka kuu sheegaysa inaan sax ahayn dhul waxaa jira ceelasha ku badnaayeen dhul waxaa jira ceelasha ku yaraayeen dhul waxaa jira marka hore si disproportional looga dhisay ceelal tiro badan dhul waxaa jira iska ilaa weligood aan la teginin annagu waxaanu wax ku salayna waxay ahayd baahida dadku ay qabaan iyo sida loo kala baahi badan yahay ayaanu ku salaynaynay marka dee dhulka puntland ugu tirada badan laami waa ka baxsan yahay dhulkaas ayaanu ceelasha ka qoobnay hadda daanu kuma oran karo degmadana waa intaas isna waa intaas laakiin waxaan kuu sheegaya wasaar hay-addana waa weydiin kartaa taasoo weyn intii puntland jirtay iyo ka horba intii ceel laga qoday ee saddexda sano intaan badnay anagu maxaa badan inta anagu aan noqotay madaxweyne puntland waxyaabay ugu xanuun badnaayo dabcan soo maray waxaa ka mid ahayd abaartii ugu dambeysay oo nolosha dad iyo dunyaba galaafatay aadna u baaxad weyneyd hadda roobab baa da-ay waxaa meel kasta la tilmaamayaa biyuhu inay qulqulayaan oo togoga ay hayaan si aan maaraysanayna ay dabcan badda u gelayaan iyagoo aan deegaankii ku hagan dowladihii puntland soo maray ma jirin dowlad isku dayday inay maarayso ama wax ka qabato biyaha soconaya ee badda gelaya innaba qorshihiina ma ku jirtaa in biyo xirina la sameeyo ama laga faa'iidaysto biyaha soconaya
horta alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale ilaahay abaar naga dulqaaday aada baan ugu mahadnacaynaa maanta dadkii maanta puntland jooga ama soomaaliya maanta niyadoodu way ka duwanta saddex balanta beri ka hor taas taa weeye midda ku saabsan biyaha maaragtay biyo xireenada waxaan ogahay wasaaradda deegaanka ilaa afar biyo xireen inuu qorshaysatay in dalka dhisaan dabcan waa wax u baahan wakti tira badan in la geliyo biyahan qulqulaya oo badda gelaya in aanu kaydsano oo aanaan u dhaxaynin abaar iyo biyo badda gelaya eh in water catchment programs wax la yidhaahdo oo runtii anigu aan cataamad balada wasaarahaan aada ugu fakeri jiray in la sameeyo wadanka laga sameeyo ayaa loo baahan yahay waxwaa nooga bilaaban yihiin hadda mathalan yadiyo bil meesha la yidhaahdo wataan ka sameynay biyo xireenka waad aragteenu mudda dadku kusoo mooday u dhawey isku shuban mudda dadku kusoo mooday kuwaas iyo kuwa lamid oo tira badan baan u baahnay mulka ka samaysano insha allahu mar haddii ceelashii iyo biyoxireeno fiican la sameeyana dadku waxa weeyaan biyo ay ku kala nafisaan oo yani haddii runtii ceelasha hadda aanu samaynay aysan hirgeli lahayn runtii been kuu sheegi maye wax badan oo dhibaataa oo inta hadda aan la kulanay ka badan ayaa dadkeenu kala kulmi lahaa biyo la-aan marka tii celasha meel fiican baan ka gaaray midaan ahmiyana xeelanaduna waa tallaabo horena aan u qaadnay in kamida in badan aynoo dhimantay aan u qaadno dhinaca jidadka madaxweyne ama ha noqdeen kuwa magaalooyinka isku xiraya ama ha noqdeen kuwa kale ee muhiimadda u leh isku socodka laftigooda magaalooyinka dhexdooda maxaa idinka qabsoomay jidadka waa la socotaa anagu dhulka ma wada gaari karno laakiin kangarowe iyo ail waataan dhagax dhignay hadda insha allah dhismi doona waxaa jira wadda anaga muhiim noo ah wadada istraatijiga waa wadada ceeldaahir ceelgaabo jaiga wuxuu marayaa ilaa afartan iyo dhowr kilomitr waa la socotaan insha allah waana gaarsiinaynaa idanka ilaahay sanadka iyo xoolaaga noo dhima waxaan rajeynayaa in inta ugu talagalnay aan ku gaarsiino insha allahu waxaa socota wadadii gaalkacyo iyo garowe udhexaysay oo la dayactirayo oo burburtay dee wadooyinka aanu ka samaynay tii wanaagsan inkastoo ilaa kontan iyo lix kilomitr baanu samaynay hadda oo meel fiican bay maraysay waxaanu kharash gelina wadadii lafo gorayo oo iyan hadda armida usoo jirsan runtii iyo wadada dhaqaaqa oo runtii dhul badan oo puntland ahoo xaniman uu jiro insha allah waxbaa ka qaban doona laakiin hadda dee inta aanu wadooyinka aanu aada uga shaqeynay wadooyinkaa weeye waxaa intaa ka baxsan wadooyinka degmooyinka gudahoodaan ka samaynay de garowaad ama joogta ama gaalkacaad joogtaa aad maa wareysanaysid dee shalay imasijid baa ka jirtay saddex sano iyo iyo iyo dhowr bilood ka hor maantana imasijid oo cusub baa ka jirta oo qaarkood hayweeye yihiin sida hadda masalan kuwa raaxtayada galoo kale iyo